rabaa inaan ku soo dhoweeyo doorkii gabdhaha gabar soomaaliyeed waa doctoresa siraad yuusuf oo iyadan insha allah inooga hadli doonto muhiimadda ay leedahay isbitaalkan iyo caafimaadka carruurta iyo haweenka doctoresa siraad kaliya tafadal soo dhoweey
cabdiqaadir waa mahadsantahay assalaamu calaykum dhammaantiin anoo matalahaya dhammaan haweenka soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha reer boston waxaan leenahay ha ku dhammaatay guul imaatanka caawa halkan la isugu yimi doctor cabdilqaadirna gabdhahu sanaan inay kuu soo gudbinayaan waa inaad naga gudoontaa maadaama haweenkan usoo istaagay meesha waxyar inaan ka hadlo daryeelka haweenka iyo caafimaadka inkastoo waqti badan ba jirin oo dumarka daryeelkiisa looga hadli karo laakiin waxyar inay ka taagtaagto sideeda horta waxaa bulshada unugeeda waxaa faamiliga qoyska ayaa wuxuu yahay unuga bulshada unuga bulshada qoyskana tiirkeedu waxa weye hooyada haddaysan hooyadu aysan daryeel iyo caafimaad qabin qoyskuna caafimaad ma qabo qoyskaasu ka kooban caruur iyo odagii reerka haddayna qoyskii caafimaad qabinna bulshada caafimaad ma qabto w h o un-ka qaybta caafimaadka u qaabaysan world health organization cidda horteeda ah waxaa ku qoran humanis health is yeelkaro haweenka caafimaadkooda waxaa weeye adduunka caafimaadkiisa ilaahay wuxuu ugu talagalay adduunkan inuu tarno taranka daraaddiisna ilaahay wuxuu u sameeyey bulshada lab iyo dhadig haweenka oo ah female gender oo dhadinka bulshada waxyaalo gaar ahaa jira iyaga oo caafimaadkooda la xiriiro oo ragga uga gadisan yihiin marka taa daraaddeed mar kastaba waxaa jirta farqi weyna u dhexeeya ragga caafimaadkooda iyo haweenka caafimaadka haddaan ka soo bilaabo markay dhalato gabadhu waxaa lagu sameeyaa si dhaqameed ah gabar kastoo soomaalina ay victim ugu tahay waxaa weeye female circumcision ama gudniinka fircooniga ah qofku hadduusan isagu tashan karin oo loo taliyo oo ilmo yaryahay wixii ku dhacaana uusan wax reversibal ahayna dib u noqonayn ilaa gabadhaas maalinta camaliyadaas ku dhacda ilaa ay ka dhimato dhibkeeda way la gashaa qabriga marka victim oo waxaa weeye female circumcision oo aysan ragga la yaraagin gabadhu victim waxay u tahay reeb in la xuugo dagaaladii markay dhaceen gabdhuhu waxay noqdeen in hadda qolada ishaysta lagu xumeeyo in gabdhaha la xoogo oo la farxumeeyo laakiin ma fiiriyaan dhibaatada gabdhaha kan u soo gaaraya marka marmar waxaa laga yaabaa in dariiq laga helo oo ama waalidkii dhintay ama ay maaragtay koobin ugu maqan yihiin gabadhu markay noqoto reeg ay victim u noqoto waxay haddana victim u noqotaa cudurrada ninkii reebgareeyey ama ninkii xumaatada u sameeyey uu qabay waxyaalo badan waxaa maqlaa inay cudurro badan ka jiraan oo aydiska ka mid yahay marka dumarkiina halkaas haddana mar labaad cudurro kale oo ayay victim ugu yihin oo ayaga aysan iskood u dooran laakiin ay ugu timid maaragtay jendarnimadooda ama dhadignimadooda ugu timid gabadhii markay uur yeelato dhibaatooyin badan baa lasoo gudboonaada nafaqadaraa jirta daawo male wax kastaa ku dhici kara hadday soo dhaafto waxaa ku dhici karaa iyadoo uurle inay u baahato in la qalo aysan qaliin haysan in sokor kusoo boodo dhikar inu kusoo boodo ay dhimato hadday kasoo gudubtay inay foosho ku dhimato markay dhasho nafaqadaro inay haysato oo xataa liyiri korsan weydo marka halkaas waxaa nooga muuqataa markaa qoyska soomaaliga ee soomaaliga ku nool in aysan caafimaad badan haysan bulshadiina ayba tahay aasaaskii hooyada inay tahay ay halkaa ka muuqata marka waagii hore dadku dowlad buu haystay dowladdaana laga fuli jiray dadka inay waxtaraan marka hadda maadaama dowlad aysan jirin marka waxaa noqonay shacab shacab wax siinaya noqonay marka reer baadiyuhu marka dadka reer miyiga xukumaha maahaan if the, if the moon doesn't shine one can use um, the stars to help it to move on so waxaan ingiriis inta ugu sheegay dhalinyarada yarka inay fahmaan macnaha waxaa marka reer baadiyu markasta waa guuraan laakiin markuu dayaxa fuul yahay bay ku guuraan haddii la waayo xidigaha ayay isticmaalaan marka haddii dowlad la waayay xidigihii soomaali ku guurleed waxa weeyaan dadka u soo maqan waa aniga ayuu yidhi cabdulqaadir iyo adrig iyo inta naga maqan waxaa reermihii kale ku maamaani jiray elma uma qodna iguna uma maqna dadka dhibaatada haysato masiibo gaar ahaan haweenkii unugii qoyska saldhiggii bulshada soomaaliyeed oo aada u dhibaataysan waxaa hadda maanta doctor cabdulqaadir markii laga sheekeynaya noloshiisa oo dhan dhul raaxaan ku dhammaystay wuxuu ka doortay raflan inuu soo fariisto waddan soomaali oo bulshadiisu inuu daaweeyo hadda dadkii wax siin lahaa ama taakulayn lahaa waxa waaye dadka diyaastarada ma ah reer boosankir iyo meel kastaba ay joogaan marka waxaan kuu rajaynayaa mishinkaas inuu ku hirgabo gabdhaha soomaaliyeed waxa lagu yaqaanaa inay isku duuban yihiin waxaysan bilaabinna boosan kama bilowdaan waxaysan dhammaystirinna kama dhammaystirnaan annagu waxa ragga ku shaqeeya kuma shaqeyno waa midaysannahay waa isgarab taagannahay waa kalkaalka soomaalidaan u joognaa ama gudaha noqoto ama bannaanka mar labaad kusoo dhawo boston waana salaamayntii